kulan looga hadlayay daadejinta nidaamka dowladaha hoose iyo golayaasha deegaanka ayaa laga daafura degmada balxaawe ee gobolka gadow waxaana kulanka kasoo qaybgala maamulka degmada balxaawe dhalinyarada haweenka iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha dowla goboleedka jubbaland gudoomiyaha degmada balxaawo ayaa ugu horeyn bulshada degmada la wadaaga muhiimadda ay leedahay nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada waxa uuna sheegay in bulshada degmada balxaawo ay yihiin bulsho ku dhiirata ilaalinta nabadda shirkeenna maanta aan daafuranayna waa wadatashiga nabadgelyada amniga degmada beled xaawo waa isdhexgalka bulshada dibudhiska dowladnimada dadkii wada tashta oo wax meel wada dhigto ayaa dowlad dhista dowladda waa intaan ra'yiga isku dardarsatay oo lisu keenay dowlad qofna ma dhisi kara labana ma dhisi karta laakiin bulshaa dhisan karta haddana saasoy tahay dowladnimada wixii la dhisay duminteeda way fududahay laakiin dhisitaankeeda wuu adag yahay dowladnimadeenna markaan ilaashanno annaga oo wada jirno hooyooyin duqeey culimo cid kasto aan wada ilaashanno waxaa laga yaabaa in xoogahoo meesha aan joogno waa xuduud muqaadaraadka isu gudbitaankiisa inuu aad noogu badan yahay culimmada masaajidada ha kacdo masaajidada ha ka hadasho muqaadaraad dadka wuu baabi'iyaa wuuna dulleeyaa dhallinyaradana wuu baabi'iyaa waxaa in yaroo ilaahay u naxariistay moogiya culimmada marka waxaa la rabaa masaajidada doorkooda inay ka qaataan oyna ka aamusin wixii wanaag oo degmada doorkeeda laga qaata
kulankan ayaa qayb ka ah kulamo wasaaradda arrimaha gudaha dowla goboleedka jubbaland ay maalmihii lasoo dhaaf ku qabanaysa degmooyin ka tirsan dowla goboleedka jubbaland kuwaas oo looga hadlayay nidaamka daadejinta isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dowladaha hoose